Ururka Aadam Academy ayaa magaalada Hargeysa tababar ugu soo gabagabeeyay in ka badan labaatan dhalinyaro ah kuwaasi oo la tababarayo xirfadaha farsamada gacanta sida korontada, biyo-gelinta iyo makaanikada. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee ururka Aadam Academy, xildhibaano, mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose magaalada Hargeysa iyo dhalinyarada munaasabadda loo qabtay. Yuusuf maxamed xuseen agaasimaha guud ee ururka Aadam Academy ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu lahaa tababarka.
afar bilood baad runtii tacab badan muujiseen afar bilood baa aydin baranayseen xirfadan afar bilood baa runtii laydinku talagalay inaad ku noqotaan dad in yaroo iftiin ah ama iftiin ka mid ah xirfadaha lagu shaqaysto inay helaan ilaahay ilaahay mahadii maanta wax badan oo aydan ogeyn dhowr bilood ka hor ayaad maanta aqoon u leedihiin awood baad leedihin maanta aad ku shaqaysan karaysaan xirfad baad leedihin maanta aad ku ganacsan karaysaan waxaad leedihiin adeeg aada maanta dadka u gudbin karaysaan isla markaana aad ku abuuri karaysaan dhaqaalo fiican ku kafa- ka- kafaalo qaadi karaysaan nafihiina ta qoysaskiina ta dadkiina mashruucan ilaahay mahada ka gaadhe waxaa runtii ka shaqeeyey hay-adda la yidhaahdo sooka oo wakiil ka ah hay-adda u s i d f u s i d f fankan bixisay iyagaa si gaara idinku gartay in laydin siiyo deeq idin gaar ah maadaama deegaan ahaan iyo bulsho ahaanba si xirfadaha aada leedihiin ama xirfado cusub oo runtii aada yeelataan laydinku soo kordhiyo dadka ula tartantaan dhaqaalo badan soo saarataan isku filaataan rag shaqaysan karaya oo dadka garab socon karaya rag shaqaysan karaya oo dadka la tartami karaya rag shaqaysan karaya oo meel kastoo ka muuqan karaya inaad noqotaan xildhibaan barkad batuun jaamac oo ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan oo soo xiray tababarka ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in ay ugu adeegaan bulshada aqoonta ay barteen gobonnimadu iyo gunnimadu wuxunbay ku xidhan tahay qofka kartidiisa wax qoysi qabiil ku xidhan maaha qofku wuxuu gob yahay intuu muruqiisa maalayo intuu maskaxdiisa maalayo Een, wuxuuna gun yahay intuu qof gacantiisa hoos horsunay Een, sharafta iyo karaamadu waana qofku ilaahay quwaddu siiyey quruxdu siiyey qiimuhu siiyey ee, waana quudkiisa kula soo baxa qofina hadduu intaa sameeyo cidna quursan mayso qiimana uu yeelanaya laakiin qofku hadduu soo kaco oo lixaadkiisa qabo oo qof kale oo isaga lamid oo gacanta hoorsado gunnimadu waa taa waxaad tihiin dad sharaf leh waxaad tihiin dad muruqmaal ah waxaad tihiin dad kaalin weyn ugu jira waxaad tihiin lafdhabarta bulshada waxaad tihiin dadkii wax soo saarka waxaad tihiin warshadii dalka waxaa loo baahan yahay hintaa inaad kasii horumartaan tababarada noocan ah ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan kobaca horumarinta xirfadaha dhalinyarada soomaaliyeed kuwaasi oo bedeli kara guud ahaan noloshooda